kulanti wacan oo wanaagsanaa khayaarta qiimaha iyo qayaalahow waa labiyo tobanka bisha seteembar sannadda labada kun saddex iyo tobanka ku soo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid oo ka hadlayay mowqifka dowladda federaalk soomaaliya ee ku aadan kooxaha ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ee muddooyinkii ugu dambeeyey kasoo goosanayay kuna soo biirayay dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in loola dhaqmi doono si wanaagsan wuxuu ra-iisul wasaaraha carabaabay in aysan jiri doonin cid si gooni ah loo ataagaraynayo ama dhibaato lagu geysanayo asigoo tilmaamay in dowladda federaalk ee soomaaliya cid waliba oo kasoo laabanaysa falalka guraacan ee ka dhanka ah shacabka soomaaliyeed in ay soo dhoweynayso dowladda qofkii aynu ku ogaano ma dili doono gaar uma dhibaatayn doono sida sharciga ee dowladnimadu uu aqoonsan yahay marinta ma dhihi doono qofkaas madaxa laga gooyo maya waxaanu yeelaynaa sida sharcigu aqoonsan yahay ama ha noqoto kasoo bilowga agelin ha noqdayn sharciga hortiisa maxkamadaynta xabsigeyn iyo wax kasoo umuday ma aha inaanu dariiqii caadiga ah oo dowladnimadeenna iyo shuruucdeenna oqolay inaanu kala gooyo kasii dadaalaynaa maxaa yeelay qofkan xaq rabnaa waa muwaadin soomaaliyeed oo xilnaga oo musiibo ku noqo
hadalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa kusoo beegmayay xilli maalintii shalay ahaa shirkii culamaa udiinka soomaaliyeed ugu soconaya gudaha magaalada muqdisho laga soo saaray fadwo ka dhana maleeshiyaadka al-shabaabtaasi oo lagu qayaxay in lagala dagaalamo qeybaha warbaahinta maleeshiyaadkaasi wararka laga helaya goobaha ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka al-shabaab ayaa sheegaya in maanta la qaarajiyey laba ka tirsan ajaaniibtii ka barbar dagaalamaya maleeshiyaadkaasi ka gadaal markii ay weerar qorshaysanay ku qaadeen koox hoos tagta axmed cabdi godano oo ah hogaamiyaha ugu sarreeya kooxda al-shabaab labada nin ee la dila ayaa lagu magacaabayay cumar xamaami oo u dhashay dalkaasi maraykanka iyo sidoo kale usama albirtani oo asigana asal ahaan kasoo jeeda dalka bakistan balse haysta dhalashada dalka britain ayaa labadaba lagu qaarajiyey weerar qorshaysan oo subaxnimadii hore ee saaka ay ku qaadeen koox ka amar qaadata axmed cabdi godane abu mansuur al ameeriki ayaa horey u beeniyey eedeymo ka dhan ahaa oo kaga imaanayay amiirka al-shabaab ugu sarreeya axmed cabdi godane kaas oo ku eedeeyey in waxyaabo ka dhan ah mujaahidiinta uu ka dhex sheegay warbaahinta waxa uuna sheegay mansuur al ameeriki in waxyaabaha qaar laga been abuuray in male in laga radiyo khaladka sii muuqato markuu jiido amiirka nastaati gaalada laakiin xaqiiqada aniga inaan u tacsiyey walaalka cabdimajiid markuu shiida kadib waxayna dhaheen inaan aniga dhahay sheekh abuzubeer xaggiisa inuu yahay baabuur laakiin xaqiiqada inaan aniga dhahay in uu asaga yahay amiirka dhulka ee soomaaliya dhexdeed meelaha uu asaga xukumo laakiin waa dulmilow wuuna ku khaldamay mas-uuweyn badan waxayna dhaheen inaan aniga dhahay qayb ka mid ah mujaahidiinta kuwa soo dhintay qarax khalad ah inaan dhahay bakti kuwaas taasi waa been darla muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa ilaalada axmed cabdi godane waxay si aad a u baadigoobayeen labadani sarkaal ee ka tirsan maleeshiyaadkaasi inkastoo maanta lagu shaaciyey bar internet oo ay si gaar ah u leeyihiin kooxaha kasoo horjeeda maamulka cabdi axmed godane oo muddooyinkii ugu dambeeyey qulqul siyaasadeed oo aada u bahsanay uu kala dhexeeyey waxaa sidoo kale wararka ay sheegayaan in uu jira mid ka mid ah horjoogayaasha maleeshiyaadkaasi oo uu gacanta ku dhigay kaas oo kasoo jeeda dalkaasi masar dilka labada sarkaal ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel duleedka kaga beegan degmada diinsoor ee gobolkaasi baay halka aad warkaasi kala socotaan waa wardhe rediyow wararka naga soo gaaraya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in maanta qarax iskuday dil ah uu ka badbaaday hogaamiyaha maamulka jubba sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe ka gadaal markii uu dib ugu laabtay magaalada kismaayo wararka laga helaya magaalada kismaayo ayaa sheegaya in haatan gebi ahaanba ay hawada ka maqan tahay isgaarsiintii magaaladaasi ayadoona dadkii ku dhaawacmay weerarka qaraxa ee la doonayay in lagu qaarajiyo sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe la dhigay isbitaalka magaaladaasi howlgalla ayaa haatan ka soconaya magaalada kismaayo kaasoo lagu baadigoobaya ciddii ka dambaysay iskudayga dil ee maanta la damacsanaa in lagu qaarajiyo hogaamiyaha maamulka jubba oo dhowaan asiga safar uu ku yimid magaalada muqdisho dib ugu laabtay halkaasi dhanka kale wafdiga ayaa ka warbixiyey kulamo magaalada muqdisho ay kula qaateen madaxda dowladda federaalk ah ee soomaaliya iyo sidoo kale waxgarad iyo siyaasiyiin kasoo jeeda deegaanada jubbooyinka kaasi oo loogu gogol xaarayo in shir dib u heshiisiina lagu qabto magaalada kismaayo kaasoo markii hore la filayay inuu ka dhaca gudaha magaalada muqdisho afhayeenka maamulka cabdinaasir seeraar oo qayb ka ahaa wafdiga muqdisho soo gaaray ayaa sheegay in wafdiga ay ku guulaysteen hadafkoodii ay ku yimaadeen magaalada muqdisho asigoona carabaabay in kulamo ay la qaateen madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiin iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanada jubbooyinka kuwaas oo isugu jiro qolo dad mucaaradsan maamulkooda iyo sidoo kale dad taageero ah waxayna sheegeen in qabaa'ilada ku sugan dalka qabaa'ilada ku sugan magaalada muqdisho ee kasoo jeeda deegaanada jubbooyinka ay la kulmeen sidoo kale ayna ku qanciyeen maamulka kumeelgaarka ah ee muddada labada sana ee soo socota ka arrimi doona deegaanada jubbooyinka ee hogaamiyaha ka noqonaya sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe safarka halkaan ku nimid runtii wuxuu ahaa safar oo guula aada weyna agtiina ku ahayd runtii maxaa jiray isad ka dhex taagnayd maamul goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalka sida wax loo marayo maaragtay federaalisinka ayay ahayd hawshaasi midday socotay aada weyna maamuleynayaa liistaada tagay shan maalmood markuu shirkii qodobaad ka soo baxay wadadii ka soo baxay yaa halka u nimid sidii loo taabagelin lahaa kalsooni loo abuuri lahaa dadka jubbaland ee halkaa yimid halkan loogu yeeray runtii waxyaalo fara badan lagu sheegsheegayay iyo annagu aan isku qalbixaalan lahayn anada gobolada jubbooyinka dad badan oo soomaaliyeed baa degan halkan maan nimid qabiyey aanan la kulmay ma jiro maanu madaynay qabaalka aan wada aragnay kulli qabiilka qabaalihi soomaaliyed wada aragnayna waan la heshiiyey hadalka afhayeenka maamulka jubba ee uu hogaamiyey axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa waxa uu ku soo aadayaa xili maalintii shalay ahayd lasoo gabagabeeyey socdaalkii magaalada muqdisho ay ku joogeen wafdigii uu hogaaminayey hogaamiyaha maamulka jubba ee ku sugnaa magaalada muqdisho kaasi oo halkana u yimid dhammaystirka heshiisyadii magaalada adisababa ay kusoo galeen maamulka iyo sidoo kale dowladda dhexe ee soomaaliya wasiirka cusub ee maamul goboleedka puntland ayaa carabaabay in lala xisaabtami doono warbaahinta ka howlgadasha deegaanada uu ka taliya maamulkaasi axmed sheekh jaamac oo dhowaan loo magacaabay xilka wasiirka warfaafinta maamulka puntland ayaa sheegay in mid mida ula xisaabtami doono dhammaan warbaahinta ka howlgasha deegaanada ay maamusha puntland waxa uuna sheegay cid waliba oo ku xadgudubta sharciga in ay la tiigsa doonaan waxa uu sidoo kale carabaabay in dhowaan ay xeerkii saxaafadda u gudbi doonaan golaha wasiirada kaasi oo la meermari doono laguna dhaqi doono warbaahinta ka howlgasha deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo sharcigii cusbaahun baanu rabnaa hadda inaanu golaha wasiirada u gudbinno wax kaloo ku saabsan xarumaha warbaahinta oo aanu taabanay ama aanu gudbinay ma jirto mar haddaan wasiirkii warfaafinta noqday waxaa igu waajiba inaan la socdo xarumaha warbaahinta ee puntland ee kala duwan joornaal walba oo ka soo baxa waa inaan akhriyo dabo ilaa dacal waa inaan akhriyo fahmo itijaahiisa iyo aragtidiisa iyo sida ay tahay idaacadaha oo dhan waa inaan dhegaysto intii suuragala mabaadi'deeda guud warbaahintoodu ku dhisan tahay intii hadda wasiirka warfaafinta aan noqday warkii oo aad kala socoteen wardhay reediyo akhyaarta qiimaha iyo qayaalow waanaga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo inta aan dib ugu kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu